hallow hallow assalaamu calaykum see la yahay wacalaykum assalaam waa tuma
fallisey waa anige waa safiya
haa ma safiya qofkan codkiisa garan la'ahay haa oo kugula yaabi maayo xaaladda ayaaba sidaas iska ah waad u jeeddaa guryaha lagu wada jiraa madax wareer iyo shaki waaba iska xaaladuune
bal ii warran
fallisey tan iyo daraad ma fiicnayn
hee miyaad xanuunsatay
ma xanuunsatay keliyabaa war waxaan ku leeyahay meel ii fiyooba ma jirto oo sidee laguu hayaa
madaxa labada gees waxaad mooddaa in masaamiir la iiga kawinayo xumaddase ma badna laakiin waxaa igu jira warwareer
naa aniguba sidaas baan ahaa tan iyo shalayba sida aad sheeganayso oo kale ayaa la iigu durdurinayaa welwelkaasa iiga daran ilaah baa nolosha hayee waan welwelay
oo ma waxaa la welwelinbaa waad maqlaysaa waxa koroonaha laga sheegaye hadda maxaad isku samaysay
maxaan isku samayn lahaa wiil yaroo aan ayeeyo u ahay baa nagu baraarujiyey liin iyo tuun iyo sanjabiil oo yidhi ayeeyo isku huuri aniga meel uu ka arkay ma aqaane laba jeer markii la igu huuriyey gabar yahay waan ladnaaday oo waan ku roonaaday firfircooni wixii i hayey waa iga duuleen
ilaah baa kaa caafiyey waxaanse kuu sheegayaa waad iska walwashay waxaagu hergab ma dhaafsiisnayn koroonana kuumaba soo dhowaan
laakiin carruurta iyo odaygaba waxay igula taliyeen inaan qolkayga soo dhaafin muddo afar iyo toban casho ah
oo maxay tahay taas waxay ku leeyihiin waa la hubinayaa shaki yaqiin baa ka roon
sow odaygu isku qol ma tihiin oo kula seexan maayo mayee bersaduu iska seexanayaa wax dhiba kuma qabiyo haddii caafimaad laga shaqaynayo
oo wax daawo ah ma isticmaashid miyaa daawooyinkayga dhiikarkana waan qaataa kaniinka xanuunbi'iyahana waan qaataa alxamdulilaah waan roonahay hadda mushkiladdu waxaa la yidhi koroonuhu daawoba ma laha ee allow sahal amuuraha waa uun guriga jooga
laakiin waxaan kugula talinayaa inaad iskarantiisho oo aad qolkaaga soo dhaafin kol haddii aad tahay sidaan ahaa ilaa waa in lagu hubiyaa si aadan carruurta iyo reerka intiisa kale aadan u dhibaatayn
warkaagu waa sugan yahay waa inaan sidaasoo kala yeelaa
dawooyin kaalmaati iyo malaha kaniin wax tara ah nadaafadda kaamilo faraxalka kow ka dhigo kulama salaan gacana kooxo hadalkood baddaa ku koobno gurigaaga joog kan kuu dhow ka fogow kan kaa dheer ha u dhowaan kuba kan kale uu ka durgaa kol haddaad kuxkuxulayso dadku wuu ku karhaaye kol u qaad xusulkaaga ee kalkiisha hoose ka laab ee ku kaay qufacaaga haddii aad kari weydo mid kaleetana hooyo ku kaaftoon safariti ama waraaq keligeed kaa doontaba qaado kulligood isticmaal ee afkaaga korkiisa kolkaas ku daboolo